أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي بسم illaahi الرaxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa duhur isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha afraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri qodobada wararka andalus duurnimadan kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah howlgallo lagu dhiigbixiyey kufaarta afrikaanta iyo dabliilfyadooda murtadiinta ayaa siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka shabeellada hoose baay iyo gedo hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saaray camaliyaddii nusratulmadluumiin ee lagu beegsaday xarunta sirdoonka riddada ee magaalada muqdisho madaxda ugu sarraysa midowda kufaarta afrikaanta ayaa soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadlayaan weerarkii ka dhacay xarunta sirdoonka godka jilcow ee magaalada muqdisho axmed madoobe iyo xasan guurguurta ayaa dhabarka isku jeediyey kadib kulamo qoorqabad ah oo magaalada kismaayo ku dhex maray labadaasi murtad mid ka mid ah halyeeyadii inqimaasiyiinta ee fuliyey camaliyadii barakeysneed ee mujaahidiintu ku qaadeen xabsiga godka jilcow ayaa u dardaarmay bulshada soomaaliyeed ciidamada al amru bilmacruuf annahyi canilmunkar ee ka howlgala degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa howlgallo lagu saxayo miisaanka laguna soo ururiyey waxyaabaha dhaca ka sameeyey degmadaasi boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku nool deegaana ka tirsan jubbada hoose ayaa si weyn uga faa'idaystay mashruuc isugu jira dacwo iyo daawo oo maamulka wilaayadaas uu gaarsiiyey deegaana ka tirsan jubbada hoose
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga andalus doornimadan kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo lagu dhiigbixiyey kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta soomaaliya gedo ciidamada mujaahidiintu waxay xale dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta xere baraxow ee degmada baardheere bay mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta etoobiya ee degmada dinsoor shabeellada hoose waxay mujaahidiinta howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada awdheegle bakhtiga waa shan askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacan waa toddoba askari oo kufaarta iyo hal askari oo murtadiin ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saaray camaliyaddii nusratulmadluumiin ee lagu beegsaday xarunta sirdoonka riddada ee magaalada muqdisho walaalkeen xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya kelimada cusub oo soconaysa qadar siddeed daqiiqo ayuu sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka mid ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu kaga hadlay camaliyaddii loogu magacdaray nusratulmadluumiin taasoo ay mujaahidiintu ka fuliyeen xarunta sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ee magaalada muqdisho wuxuu ugu horeen sheekh mahad allaha dhowre kelimadiisa uu ku bayaaniyey ujeedka loo qaaday howlgalka waxaana uu sheegay in soo badbaadinta asrada muslimiinta iyo u argudidda dadka la dulmiyey uu ahaa mid ka mid ah ahdaafta ugu muhiimsan ee u jihaadayaan geesiya towxiidka weerarkii saacadee lasoo dhaafay dhacayna looga jawaabayey baaqa rabbaaniga ah ee ku aadan in loo gurmado mustadcafiinta wuxuu dhanka kale inta ay socoto kelimadiisa sheekh mahad abuu cabdiraxmaan sharaxaad ka bixiyey nooca uu yahay godka jilicow oo ah halka uu bartilmaameysaday weerarkii barakeysnaa ee mujaahidiinta halkaasoo laga sii daayey maxaabiis fara badan allah fadligii labiyo tobankii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri saacaddu markay ahayd shantii oo toban dhiman ama afartii iyo konton daqiiqo galabnimo howlgal isugu jiray istishaadi iyo inqimaasi ay la beegsadeen xarunta loo yaqaano godka jilicow ee magaalada muqdisho xaruntan oo ah goob ku caanbaxday ashahaadolo darirnimada tacadiyada dhaqanxumada iyo in lagu ciqaabo shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed waa goob marka magaceeda ay dadku maqlaan lagu soo xusuusto wixii dad shacab ahaa ee lagu dhex gumaaday wixii dumar lagu kufsaday iyo wixii culimo lagu ciqaabay waa goob magaxumadeeda ay xitaa qaar ka mid ah madaxyaweynta murtadiintu ka yaqyaqsadeen ilaa ay xilli sii horreeyey sheegeen in goobtaa la beddelo howlo kalena lagu qabto balse ilaa hadda falalkii guracnaa sidii baa looga sii wadaa gumaadkii shacabkana wuuba ka sii daray waana sababta ay mujaahidiintu u weerareen xilligii uu shalay weerarku xaruntaas beegsanayay waxaa ka socday shiray isugu yimaadeen saraakiisha sirdoonka riddada gaar ahaan qaybta muqdisho kuwaas oo ka arrinsanayay hagardaamooyin ay u maleegayeen shacabka caasimadda isagoo sii hadlaya ayuu sheekh mahad warsaami abu cabdiraxmaan waxa uu bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta uu ku sheegay in howlgalka allah mahadi uu guulaystay isagoo sidoo kale dhammaan dhinacyadii mujaahidiinta iyo cid weliba gacan ka geysatay fulinta howlgalkaasi najaxa uga mahadnaqay kaalintoodii ku aadaneed in uu fulo howlgalkaasi howlgalkan oo loogu magac daray camaliyatu nusratu almadluumiin wuxuu u bilowday siday mujaahidiintu u qorsheeyeen waxayna ciidamada mujaahidiinta oo allah fadligiis si xeeladaysan uga gudbay dhammaan barihii laga ilaalinayay xarunta weerarka ka bilaabeen gudaha xafiisyada cadowga ciidamada mujaahidiinta ahaa ee gudaha u galay godka jilicow ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay dhismayaasha xarunta waxayna halkaa ka sii daayeen dhammaan maxaabiistii muslimiinta ahayd ee ay cadowga murtadiinta ah goobtaas ku ciqaabayeen howlgalkan ayaa waaberi ku dhowaadkii ku soo dhammaaday si guul ah kadib muddo ku dhowaad toban saacadood ah oo ay mujaahidiintu maamulayeen dhismayaasha iyo xafiisyadii cadowga khasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawac leh ayaa halkaa lagu gaarsiiyey saraakiishii iyo askartii murtadiinta ee ku sugnaa godka jilicow iyo kuwii u soo gurmaday intaba waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna waxaan bogaadinaynaa howlgalkan fariidka ah ay geesyada tawxiidku la beegsadeen halbowlaha cadowga kuna soo furteen maxaabiis muslimiin ah oo ay murtadiintu dulmi iyo gardarro ku haysteen kuwaas oo maanta ayagoo xor ah dadkoodii iyo deegaanadoodii dib ugu soo laabtay waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay abaabulka diyaarinta iyo fulinta howlgalkan barakaysan waxaan allah ka baryaynaa inuu aqbalo shuhadadii naftooda u hurtay sidii kelimadda allah kor loogu qaadi lahaa shirkiga ee gaalnimadana adduunka looga tiri lahaa looguna gurman lahaa muslimiinta mustadcafiinta ah ee ku dhibaataysan xabsiyada saliibiyiinta iyo murtadiinta sheekh mahad warsame ayaa sidoo kale waxa uu diray baaqyo kala duwan waxaana shacabka dhibanayaasha u ah xadgudubyada murtadiinta uu u sheegay in mujaahidiintu aysan ka hari doonin oo ay allah idinkala xisaabtami doonaan dhammaan xubnaha qaybta ka ah gumaadka shacabka iyo boobka hantidooda dadka soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan u sheegaynaa gaar ahaan reer muqdisho waan la soconnaa dhibaatada aad ku jirtaan waan la soconnaa gumaadka iyo boobka la idinku hayo waxaan aragnaa muuqaallada guryihiinna oo la burburinayo waa yeelka iyo carruurta oo baaldoosarro la dul marinayo cid waliba oo dhibaatadiinnaas ka shaqaynaysana waxaan diyaar u nahay inaan tallaabo adag ka qaadno idinkana waxaa la idinkaga baahan yahay inaad kaalintiinna qaadataan mujaahidiintana kala shaqaysaan sidii mujrimiinta laydinkaga qaban lahaa haddii hore la idinkugu siray inay murtadiintaasi dowlad yihiin hadda waxaad indhihiinna ku aragteen inaysan dowladnimo waxba ka aqoonin oo ay mooryaan horar ay yihiin waxaad aragteen inay yihiin tuugo aan naf maal iyo cirdi idiin reebaynin markay diintoodii ka tageen oy gaalnimo doorteen waxaad hadda u jeeddaan inay idinkana diintiinna inay xoog idinkaga saaraan rabaan oo waxaad arkaysaan sharciyadan ibliisnimada ah ay maalin walba xukuumadku sheegooda iyo baarlamaankooda ansixinayaan oo la rabo in laydinku dabaqo la shaqeeya mujaahidiinta xogta la wadaaga gacma wadajir bay wax ku gooyaane aan annagoo hal saf ah cadowgaa la wada dagaalanno waxa uu si gaara hogaamiye sheekh mahad abu cabdiraxmaan allaha xifdiye fariin ugu diray dhallinyarada magaalada muqdisho kuwaas oo uu ku dhaliilay doorkooda liita ee ku aadan in waayeelka iyo dadka maatida ah ee xadgudubka uu kaga imaanayo malishaadka murtadiinta ay u gurmaadaan dhallinyarada reer muqdisho si gaara waxaan u leeyahay ceeb bay idinku tahay inaad mooryaan murtadiin ah oo hooyooyinkiin hortiinna ku garaacaya indhaha ka daawataan waxaa idinku ceeb ah in falcelintiinnu ku ekaato mudaaharaad iyo qaylo baraha bulshada aad la soo istaagtaan kadibna xabsi la idiin taxaabo halkaasna isla murtadiintii ay dib idiin sii jirdilaan ama dembiyo aydan gelin qasab dusha la idinkaga saaro sidaasna xabsiyo dhaadheer ama dil la idinku xukumo kuwa aan xalay xabsiga godka jilicow ka sii daynay ayay ku jireen qaar sidaas loo soo xiray maantana ilaahay fadligiis kadibna dhiigga iyo dhididka mujaahidiinta xornimadoodii ku helay dhallinyaroy kaalaya oo safka jihaadka soo gala tababarta oo hubka qaata sidaas baad ilaahay cadowgiisa isaga dhicin kartaan una dareensiin kartaan xanuunku idin dareensiinayey haddaad noolaataan sharaf iyo karaamo ayaad ku noolaanaysaan haddaad shahiidaanna janno iyo raalli ahaansho ilaahay baad helaysaan biidni illaah qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyhi wasalam man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid
ugu dambeyn waxa uu sheekh abu cabdiraxmaan fariin u diray maxaabiista weli ku jirta xabsiyada cadowga isagoo ugu laab qaboojiyey in mujaahidiintu ay dadaal weliba ku bixin doonaan sidii ay walaalahooda maxaabiista uga soo saari lahaayeen xabsiyada ay ku jeebaysan yihiin ugu dambayntii maxaabiista muslimiinta ee ku jeebaysan xabsiyada cadowga waxaan leenahay idinmaynaan iloobin mar walibana waxaan ka fikiraynaa sidii aad xorriyaddiinna dib ugu heli lahaydeen cadowga idin qafaashayna uu dacarta u leefi lahaa waxaa mar waliba horteenna ka muuqda xadiiskii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ee ahaa adcimu aljaa'ica wa cuudu almariida wa fuku alcaani mujaahidiintuna dadaal walba oo idinku soo furan karaan kama gaabin doonaan insha allahu tacaala inta ka horraysana cadowgaas idin haysta hurdo iyo raaxa ma arki doono biidni illaahi mowla albaari allaahu akbar waalcizatu lilaahi walirasuulihi walilmu'miniin wassalaamu calaykum waraxmat allaahi wabarakaatuh bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana looga hadlay howlgalka lagu magacdaray nusratulmadluumiin waxa uu yimid iyadoo gelinkii dambe ee maalintii sabteeda ay mujaahidiintu camaliyad inqimaasyaha ku qaadeen xarunta sirdoonka kooxda ardada soomaaliya ee magaalada muqdisho iyagoo halkaas ka waday howlgal ay kula xisaabtamayaan cadowga allah muddo ka badan toban saac dhanka kalena ku guulaystay inay soo daayaan maxaabiis fara badan oo muslimiin ah mahadsanid xaarif madaxda ugu sarreysa midooda kufaarta afrikaanta ayaa soo saaray war-saxaafadeed oo ay kaga hadlayaan weerarkii ka dhacay xarunta sirdoonka godka jilico ee magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen cabdulqaadir rabbaani gudoomiyaha midooda afrika gaalka lagu magacaabo maxamuud cali yuusuf ayaa war ka soo saaray howlgalkii barakeysnaa ee ay mujaahidiintu ku qaadeen xarunta godka jilacow ee magaalada muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay ayaa lagu sheegay in uu cambaareynayo weerarkaas isaga oo dhanka kale u baroortay xubnihii murtadiinta ahaa ee loogalayay howlgalkaas guddoomiyuhu waxa uu tibaaxayaa in ay si buuxda u garab taagan yihiin murtadiinta iyo sida ay oga go-an tahay midooda afrika in ay meesha ka saaraan khatarta baahsan ee ay ku hayaan argagixisada soomaaliya weliba geeska afrika iyo guud ahaanba qaaradda afrika ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay gaalada qaramada midoobay sidoo kale midooda gaalada afrika oo ka qayla dhaamiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dalbaday in dowladaha reer galbeedka ay soo xoojiyaan taageerada ay siinayaan isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta oo xilligan la daala dhacaya mushaar la-aan howlgalkii mujaahidiintu ay ku qaadeen xarunta godka jilicow ee magaalada muqdisho ayaa cabsi xoogan waxa uu ku beeray kooxda ridada soomaaliya iyo sidoo kale gaalada silibiyiinta ee ku sugan magaalada muqdisho weerarkaas ayaa lagu dilay kow iyo afartan u badan askarta sirdoonka ridada ee nisa dhaawacuna wuxuu gaaray sagaal iyo toban kale halka ay ku burbureen gaadiid sagaal gaaraya oo ay lahaayeen saraakiisha iyo ciidamada iyo burburka xaruntii la weeraray xafiisyadii iyo qalabkii ay ku shaqaynayeen waxaa xarunta ka baxsaday maxaabiis aad u badan kuwaas oo isugu jiray mujaahidiin iyo dad shacab ah oo cadowgu halkaas ku haysteen mahadsaned cabdulqaadir axmed madoobe iyo xasan gurguurte ayaa dhabarka isku jeediyey kadib kulamo qoorqabad ah oo magaalada kismaayo ku dhex maray labadaasi murteed warar hordhac ah oo goordhoweed soo baxay ayaa sheegaya in gebi ahaanba uu burburay shir la doonaya in lasugu soo dhoweeyo murtadiinta kale ah xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe oo maalinimadii shalay ka furmay magaalada kismaayo kulan habeennimadii xalay si foolka fool ah la isugu soo horfadhiisiyey labadan horjooge ee gurguurte iyo madoobe ayay warar ku tibaaxayaan in lagu kala kacay kadib markii la isku afgaran waayey xalka gaarista qodobadii khilaafaadku ay ka taagnaayeen waxaa mar kale la isugu laabtay kulan qabsoomay eroornimadii hore ee saaka kaasoo isna lagu kala booday natiijo la-aanna ku soo idlaaday waxaana wararku ay tibaaxayaan in murtad gurgurta oo aan dheg la qabta lahayn uu goor dhoweed u duulay dhinaca magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska gurgurta ayaa lagu qiray inuu soo idlaaday socdaalkiisii magaalada kismaayo iyadoona lagu caddeeyey in wax natiijo aysan ka soo bixin wadahadallada balse waxaa lagu yidhi wadahadallada dib ayaa la isugu soo laaban doonaa lama sheegin cidda dib isugu soo laabanayso goobta la isugu soo laaban doono iyo wakhtiga intaba arrimahan ayaa bannaanka soo dhigaya in shirkaasi guuldarada ku soo dhammaaday balse ilaa iyo hadda waxaa laga warsugayaa warka ka soo baxa dhinaca axmed madoobe taliyaasha sirdoonnada dowladaha siliibiyiinta ah ee kenya iyo etoobiya oo shalay ilaa iyo xalay ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa si weyn uga soo shaqeeyey kulamadan fashilma ee laysku soo horfadhiisiyey labadan qowsaar ee guurguurtay iyo madoobe khilaafkan sii xoogaysta ee ka dhex xaloosan maamulada riddada muqdisho iyo kismaayo ayaa imaanaya xilli dhowaan magaalada kismaayo lagaga dhawaaqay isbahaysi ballaaran oo ka dhanaa qorshayaasha guurguurte kuna midaysan yihiin maamulada puntland jubbaland iyo golaha mucaaradka ee la magacbaxay madasha samata bixinta mid ka mid ah heliyeyadii inqimaasiyiinta ee mujaahidiinta ee fuliyey camaliyaddii barakeysneed ee mujaahidiinta ku qaadan xabsiga godka jilco ayaa u dardaarmay bulshada soomaaliyeed walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya iyadoo ciidamada mujaahidiinta ay weerar guulaystay ku qaadeen xarunta loo yaqaano godka jilco ee magaalada muqdisho halkaas oo ah xarun lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed haliyada inqimaasiyiinta ah ee fuliyuhu weerarkaasi sida baan loogu xasuuqay murtadiinta ayaa fariimo dhaxalgal ah u soo diray dadka muslimiinta ah xilli ay ka dagaalamayeen gudaha xarunta cadowga mid ka mid ah haliyada inqimaasiyiinta ah ee fuliyuhu weerarkaasi barakaysan ee lagu hiilinaya dadka dulman ayaa sheegay in allah subxaanahu wa tacaala ay ka baryi jireen sida ay marwan ugu gurman lahaayeen bulshada muslimiinta ah ee murtadiinta ku dhibaateynayeen godka julaco allahna uu arrintaasi ugu dambeyn u suurtageliyey ilaahay subxaana watacaala waa noo guuleeyey wallaahi waxa ilaahay subxana wataala ka barinayna waa aragnay ana waxa ilahay subxana wataala marka hore ka bari jirnay oo unagoo jamaca iyo safarad unagoo goona nahay bu hasta ilaahay subxana wataala ka bari jirnay dan ilaahay subxaana watacaala saldhigaas cabdimeeshaas oo muslimiinta lagu gumaadaayo oo ii sheeg dadka jilcow loobiyey oo loobiyey magis loobiye muslimiinta lagu gumaadaayo oo waxaa waye dembe la-aan iyo kuwa waxaa waye shaqadu wax ku sheegaan ama dhammaantood ku gumaadayaan ayaa waxaa waaye in ilaahay subxaana wataala handhigan nagu tuso oo walaalaheen muslimiinta soo furno ayaa ilaahay subxaana wataala ka bariyay alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ducadeena waa naga aqbalay alxamdulilah wallaahi aniga waxaa umalaynaya tobankaa miya meelahaas umalaynaya marka aan ladigayso darayni alxamdulilah alxamdulilah ilaa haas meesha kusugnahay alxamdulilah adi waxa waaye wax ilaahay baryaay wax ilaahay barina waa dhaceen waxay kalena waxaa waaye insha allahu tacaala waana joogaan waa ku sugnahay kuwa qaarkood waa ku sugnahay meesha joognahay waxaan leenahay dadka muslimiinta ah wallahi aniga wiilashiina soomaaliyeed nahay oo idinka idin dhasheen oo soo barbaariseen oo idinku soo dhex kureenahay wallahi billahi tallaahi wax kale uma soo baxin markiina dhahay duunahan noo sheegay wallahi waa dhararsanay oo waxa way intaan inta laisku aadinahay ee dhararna u hayda wuxuu dhanka kale sheegay in weerarkan uu ahaa u gargaaridda dadka dulmana kaas oo lagu beegsanayo hay-adda sirdoonka riddada ee dhibaatada joogtada ah ku hayso dadka soomaaliyeed isagoo ugu dambeyn la dardaarmay muslimiinta kuna booriyey inay u heeliyaan dadka dulman iskana dulqaadaan dulliga una soo duceeyaan dadka muslimiinta waxaa u sheegaynaa duulankani waxaa la dhahaa nusratulmadluumiin dadkan ku biirsanin waxaa waaye kuwii dadka dulminaayo oo waxaway saraakiisha ahay misal lagu maqaayo oo gumaadahay waalidiinta oo oo maanaa muslimiinta iyo gabdhaha muslimaadka gabdhaha muslimiinta kursinaayo holgakan holgakaas oo waxaa dadkaasi gaaladan lagu laayi rabo kuwana beegsina waa kuwaas dadka muslimiinta waxaan leenahay noo soo duceeya noo soo duceeya wallahi qof kasta mu'mina oo xorriyad xaasa meel joogo wallahi waxaa way waajiba ka saaran in muslimiintan hartee ku jirto in waxaa way u gargaaraan oo naftooda dhiigooda dhacaankooda u dhigayaan maalkooda waxaa way u bixiyaan wallahi mas-uuliyad ayaa ka saaran marka waxaan leenahay muslimiinay war ilaahay subxana wataala ka cabsada war kac kaa leeyahay kac kac insha allahu tacaala gargaarma dulmiinta muslimiinta dulmiyey meelkaasi lagu dhibaateynayo waxaa u gargaara kaca leenahay wallahi muslimiin waxaan leenahay meeshan dulliyaa ka jira dulligaas iska dulqaada dulligaas iska dulqaada wallahi wamay adduunyadan ha ku raal noqonin dulligaa iska dulqaadaan leenahay insha allahu tacaala muslimiintana nasoo cafiye waa noo soo duceeyaa leenahay insha allah dhammaanta muslimiinta wallahi aawa waxaa mas-uuliyadaas kor ka saaraynaa inay noo soo duceeyaan galikii dambe ee maalinnimadii sabdiga ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen xarunta lagu tacdiibiyey muslimiinta halkaasoo ilaa toban saacadood ay si geesinimo leh uga dagaalamayeen haliyada inqimaasiyiinta ee naftoodu horay sida ay ugu hiilan lahaayeen una soo furan lahaayeen walaalaha dulman ee murtadiyiinta ku xidheen xarunta godka jilco oo ah goobta ugu weyn ee jirdilka iyo dhibaatada loogu geysto shacabka soomaaliyeed mahadsanid marwaan ciidamada al amru bilmacruuf annaahi canulmunkar ee ka howlgala degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa howlgallo lagu saxayo miisaanka laguna soo aruuriyey waxyaabaha dhaca ka sameeya degmadaasi walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan faafahinaya howlgalkan oo qaatay muddo dhowr maalmood ah ayaa waxa ay ciidanka xisbada ah ee alamru bilmacruuf wanahyu canilmunkar ee ka howlgalaha degmada bu-aale kusoo ururiyeen waxyaabo dhacay iyo sidoo kale waxyaabo liddi ku ah badqabka bulshada iyagoona ugu dambeyn goob fagaare ah ku gubay howlgalkaasi waxaa dhinac socday wacyigelin iyo in ganacsatada magaalada laga saxo miisaanka waxaana goobtii fagaaraha ee lagu gubayey waxyaabaha mamnuucaadka kasoo qaybgalay maamulka islaamiga ah ee degmada waxgaradka magaalada iyo sidoo kale qeybaha dadweynaha ugu horeyn waxaa madasha kelimad ka jeediyey mid ka mid ah culimada deegaanka isagoona ganacsatada kula dardaarmay inay hagaajiyaan miisaanka si waafaqsan shareecada islaamka ayuha almuslimuun waxaanu aad arkaysaan meesha yaallo oo miisaanka uu kow ka yahay oo waxyaabaha dharka lagu cabiro ay kow ka yihiin ee waxa dharka lagu dhaqda ay laba ka yihiin iyo waxa mafaasidda ka shaqaynaya ee meesha daasan aad u jeeddaan kun sano ka hor ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu reebay uu manciyey markii dhinaca laga fiiriyo waxa dhibaatada keenaya ayuu ilaahay noogu digayaa wax kastoo meesha yaalla waa wax dhacay waa wax qurun ah waa waxa annaga nalagu dhibayo waa waxa cudur noo keenayo waxa ubadkeenna dhibayo waxa dumarkeenna dhibayo aanan ka warqabin aanan ku xisaabtamaynin waa waxa muslimiinta loogu talagalay in tanaasulkooda iyo faracooda lagu gooyo ayaa loogu talagalay aan ka bilaabno midkan loo yaqaano miisaanka waa midkan midka adduunka ugu dhibaatada badan weeye barwaaqada waxaa dabagediya midkaanoo la nuqsaamiyo oo ummadda laga dhimo gaajada iyo dhibaatada iyo abaarta iyo rafaadka iyo roob la'aanta midkaasaa keena ogaada haddaba ee ganacsiga ah iyo gabadha maaragtay wax beegaysa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaamo inay ka dambayso ku xisaabtamaan sidan hadda la samaynayo oo wadaadada samaynayaan oo islaamka uu samaynayo waa waxa sharciga ay diinteenneeda qabto weeye waa saxaabada iyo salafka sida cumar oo kale ibnukhada suuqu wareegi jiray suuqu intuu wareego buu dukaanka fiirin jiray oo beega fiirin jiray caanaha la fiirin jiray oo badalka la fiirin jiray wareegi jiray intaasi kadib waxaa dhankooda soo dhoweeyey howlgalkan ciidanka xisbada ay ka sameeyeen magaalada gudoomiyaha ganacsatada ee degmada iyo ugaaska guud ee beesha habaysguul awalan wa aakhiran ilaahay baan u mahadcelinaynaa subxaanahu jala wacalaa na siiyey amniga iyo istiqraarka na siiyey dad u taagan alamru bilmacruuf walnahyu can ilmunkar inay ka hor tagaan wixii munkaraad ah dadkana ku boorinaya inay la yimaadaan wixii wanaaga intii la awoodo waxaanan kaga dayanaynaa nabigeennii maxamed ah calayhi salaatu wasalaam in ummadda cadaalad lagu maamulo beegeeda iyo miisaankeeda iyo dhaqadhaqaaqeeda iyo ganacsigeedaba waxaan kaga dayanaynaa dadkii saalixiinta ah iyo ahlu khayrkii alxamdulilahi ilaahay baan u mahadcelinaynaa mawduucan hadda galabta meeshan lagu soo bandhigay ashyaada dhacday ee waxyaabahan magaranaysa aan muhimka ahayn ee ummadda dhibka u keenayo in ummadda laga joojiyo masaalixdeenna iyo barakadeenna iyo ganacsigeenna iyo ribixeenna ku jiro waxyaabaha dhacay caafimaadkay ka hor yimaadaan taranka biniaadamkay ka hor yimaadaan barakada ganacsigay ka hor yimaadaan wax walba oo xun bay waxay u yihiin mambac wax kastooo wanaagsanna diddi bay ka hor yihiin oo ay ku yihin oo ka hor imaanayaan waxaan isku baraarujinaynaa akhwaani rag iyo dumarba dadka ganacsatada ani weliba wuxuu ka shaqeeyaba inaanan ilaahay hortiisa maalinka qiyaama ku ceeboobin oo miisaankuu nuqsaamin jiray iyo beeguu nuqsaamin jiray iyo wax dhacay buu dadka ka gedi jiray iyo wax la mamnuucay oo shareecadu ka hortay midbuu qofkan ka ganacsan jiray inaanan nala dhihin allah jala wacalaa culammadii baa ka hadashay kolley alaabtaan hortayda taallo dhowrka nooco isku jiro ah waxaa weeye kolley wacdi iyo waano iyo waxsheeg kolley culammada maanta ka hadashay oo waa la soo afjaray intaa waxaan ku ta'kiidinayaa kolley anigana inuu carabkaa sii marinayaa war ma dhinno waa la isla hadlay warkana waa dhan yahay hadda magaca ganacsatadu ayaa la marayaa dadkii isku mid ma ahaan ilaahayba isku mid kama dhigin inta marka alaabtaani laga soo ama lu ku laheed waxaan leenahay nimayow ilaahay ka baqa wax nadiifa la iibsado ilaahay ha laga baqo waxaa weeye haddee waano iyo caqli iyo diin la sheegiye waxaa weeye ummadda waa la badbaadinayaa ninkii hadda balaayo gacanta kula jiro gacantaa laga qaban haddee meelna waa la saaraya ummaddaa laga qaban fasahaadkiisa iyo dhibaatadiisa waa in dadka laga qabtaa weye ninkaa asaga ah ciidanka xisbada ee farida wanaagga iyo reebidda xumaha ee ka howlgala wilaayaadka islaamiga ayaa sii kordhiyey howlgallada ay ku xaqiijinayaan badqabka ummadda muslimka ah iyagoo gudanaya qayb ka mid ah waajibaadkii loo igmaday ugu dambayntiina bulshada muslimka ee ku nool deegaana ka tirsan jubbada hoose ayaa si weyn uga faa'idaystay mashruuc isugu jira dacwo iyo daawo oo maamulka wilaayadaas uu gaarsiiyey deegaana ka tirsan jubbada hoose walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya safar qaatay muddo shan iyo toban maalmood ah ayay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ku mareen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaasi xilli ay gudanayeen mas-uuliyadda bulshadaasi ka saaran socdaalkan oo uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayay mas-uuliyiintan ku mareen degmada badhaadhe iyo tuulooyin hoos yimaada iyo deegaano kale oo ka tirsan degmada kismaayo waxayna bulshada ula tageen ololo dacwi ah baaritaano caafimaad iyo dawaqaybin intuba lacag la-aan ah ugu horeyn qaar ka mid ah dadweynihii ka faa'iiday mashruuca baaritaanada caafimaad iyo dawaqaybinta ay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose hirgelisay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee alandulus waxaan ku sugannaha weelmaaro waxaa walaayada waxay keentay maasha allah daawooyin ay keentay oo cayaal iyo qof weyn iyo dumar iyo ragba isugu jiro hadeertaana waxaan qaatay daawooyin qalajiyo agfashin ah sidoo kale gaaska murqa xanuunka intii waa la isiiyey maasha allah ilaha ku maasan walaayadana waxaan leeyahay qaraal hadinsiiya walaal waa anigoo qadar axmed cabdulaahi ah waa weelmarow walaala maanta waxaa ka jiro wadaadada walaayada islaamka waxaa duhurka naloo nala wacdiyey khudbadii waa nala wacdiyey maxaan ku idhahdaa kitaabo iyo diinaha naloo akhriyey daawaa naloo keenay waa nala siiyey daawadii hadda nala siiyey waxaan ku suganahay deegaanka la yihahdo koromi oo johor loo yaqaano gobolka jubbada hoose maasha allah tuulada walaayada imaatay dawey bixisay in qofka soo xanuunsanaa haddan teeda kale meeshaan joogno farmashiya ma lahan oo xitaa shaqsaa lahaado ama sudona ahaado waa meel iska tuulo ah farmashiya ma lahan marka maasha allah ayakaa imaaday alxamdulilaah maanta qof walba waa nicmaystay dawadiis waa uu helay cudurkiis waa waxaan rajaynayna insha allah inuu qof walba ka bogsado biidniillah safarka mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa qayb ka ahaa in bulshada la daawodsiiyo aflaamtii ugu dambeysay ee mu'asasada alkataa'ib iyo howlgalladii guulaystay ee mujaahidiinta iyo weliba muxaadaraad muhiim ah الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهذه أركي مجاهد كولا ليل مجاهد كولا ركتان raadi tawxiid saa ugu laafiyoonaya ee magaalada dhexmaray waad ujeedaan walaalayaal soo ma ujeedaan waad ujeedaan walaalayaal ilaahay baa ku mahadsan waa idinkaa arkaya waa mujaahidiintii oo magaalada gaaforeegaya iyagoo raadi tawxiid dushooda ay ka babanayso gaashaamanna hubkii iyo qalabkii ay kula dagaalamaya ilahay cadowgiisa wafdiga waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulamo gaara la qaatay qaar ka mid ah waxgaradka beelaha dega gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanadii uu wafdigan booqday intaa kadib waxaan mahad u celinayaa waaligeenna jubbada hoose waali axmed abu yuunis iyo wafdiga uu hogaaminayo eena soo booqday isagoo daba socda daawadii maamulka islaamka uu noo soo dhiibay annagoo deegaanka joora isagoo muraaqabeynaya sida ay daawada noo soo gaartay marka ilaahay ginoo nacmeeye baan mahad u celinaynaa uma waxaan mahad u celinaynaa martida sharafta leh ee noo imaatay sheekh axmed abu yuunis waan u mahad celinaynaa booqashada uuna soo booqday waxaan leenahay allah kaa ajirsiiyo
sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa walaayadeenna jubbada hoose waaligeena sheekh axmed abu yuunis iyo makaatiibtiisa kala dugan ee sida wanaagsan noo maamushay ugu soo booqatay deegaanka joorre aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxaan leeyahay maadaama waaligeen uuna soo booqday maanta deegaanka joorre marti uu noogu yahay aad bay waxay noogu tahay sharaf
ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis ayaa soo xiray safarkii qaatay muddada shan iyo tobanka maalmood ahayd markaan xafladii iyo hooshii socotay maalmahan socotay daawadii iyo waxqaybintii iyo dacwadii iyo hooshii socotay jazaakum allahu khayran galabta halkaan ayaan ku gebagabaysanaynaa ilahayna waa ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala intaan iyo in ka badan ilahay noo suurtogeliyo ilahay baa ka rajaynaa subxaana wa tacaala mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa noo xaqiijiyey in kun iyo shan boqol oo ruux ay ka faa'iideen mashruucii baaritaanada caafimaad iyo dawaqaybinta ahaa halka daawashada aflaamta jihaadiga ahna ay daawadeen dad aad intaas uga fara badan mahadsanid bukhaari warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii duurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu